Dhicista iyo xadista gawaaridu waa mid sii xoogaysanaysa sanadahan dambe. Dowladda ayaa qaybo ka mida lamaha ammaanka u xilsaartay wax ka qabashada arrinkan. Tan iyo xilligaasna waxaa la soo xiray boqolaal qof oo gawaari ka dhacay dadka reer Ontario oo Soomaalida ay ku jirto, halka gawaari ku kacaysa qiimo ahaan malaayiin doolarna ay dib u soo celiyeen. Madaxda booliska magaalada Toronto ayaa jimcihii shalay shir jaraa'id ku sheegay in tan iyo bishii Julaay ee sanadkan ay sagaal iyo konton qof u soo xireen dhicis iyo xadis gawaari, iyagoo soo celiyey saddex boqol saddex iyo lixdan gaari oo qiimo ahaan lagu sheegay afar iyo toban milyan oo doolar. Madaxa booliskan magaalada Toronto Chief Myron Denkeau oo hadal dheer jeediyey ayaa xusay in tani ay qayb ka tahay miraha dadaalada ay wadaan.
I can say that these arrests and recoveries represent only a part of our commitment to reducing auto theft in Toronto.
Waxaan dhihi karaa ayuu yidhi xariggan iyo soo celinta gawaaridan waxay qayb ka yihiin ballanqaadkeennii ku saabsanaa dhimista xatooyada gawaarida ee magaalada Toronto. Mashruuca Thoroughbred wuxuu caddaynayaa sida ay nooga go'an tahay wax ka qabashada arrinkan sii socda ee ku saabsan gawaari xadista magaaladeenna.
Project Thoroughbred exemplifies our dedication to combating the persistent issue of auto thefts in our city.
Boolisku waxay heleen meel gawaarida lagu furfuro si markaasi kadib dibadda loogu dhoofiyo. Gawaarida la helay waxaa ku jira ayay yidhaahdeen booliska hal konteenar oo gawaari la xaday laga buuxiyey oo laga helay dalka Biljamka. Xilli sii horreysay boolisku waxay sheegeen in gawaarida la xado ay ku dambeeyaan bariga dhexe Afrika iyo qaar ka mid a dalalka Yurub. Kuwa xatooyada samaynaya ayay booliisku sheegeen inay isticmaaleen dukumeentiyo been abuur ah oo ay kula wareegayaan gawaarida si sifo sharci ah ay ugu diiwaangeliyaan inay iyagu leeyihiin. Qaar ka mid a shaqaalaha hay-adda gobolkan u qaabilsan arrimo ay ka mid yihiin diiwaangelinta gawaarida iyo rukhsadda wadista gawaarida ayaa xilli sii horreysay loo xiray arrimahan iyagoo lagu eedeynayo inay gacan ka geysteen fududaynta in kuwa wax xadaya ay sharciyeystaan lahaanshiyaha gawaarida. Sharci cusub oo isla shalay soo baxay ayaa dhigaya in qofkii lagu helo in si sharci darro ah u diiwaangashanaya ama u diiwaangelinaya isagoo shaqaalaha lagu xukumi doono boqol kun oo doolar oo ganaax ah iyo afar ilaa lix bil oo xariga. Sharciyada iyo dadaaladan socda ayaa qayb ka ah wax ka qabashada dhibaatooyinkan sii kordhaya. Dadka qaar ayaa laga dhacay gawaari iyadoo hub la adeegsanayo.
A young man standing be- beside me with a pistol on his right hand and he was asking me to leave the car with the key in and then I just get off the car Waa mid ka mid a dadka gawaarida laga dhacay oo warbaahinta la hadlayey wuxuu sharaxayay sida looga dhacay gaariga isagoo xusay in qof dhalinyaro ah oo bastoolad wataa uu ka dhacay gaariga. Soomaalida ugu badan dalkan Kanada waxay degan yihiin gobolka Ontario gaar ahaan magaalada Toronto waxayna ka mid yihiin dadka ay dhibaatadu gaartay.
walaal horta gaariga waxaa layga xaday habeen anigoo shaqo kasoo baxan guriga gadaashiisa ku baakibay subaxii markii aan soo kacay oo baan gaarigi waayey markii aan waayeyna waxaan la xiriiray toronto boolis kabacdiina waxay dhaheen naga warsug waan baaraynaa gaarigaad meesha uu ku maqan yahay riboodkaas aan sameeyey kabacdi waxaan ka warsugeeyey muddo bil ah dabcan isla waqtigaasna waxaan kaloo u sheegay inshuransiga ama qolyaha caymiska oo waddankan waxaa ka jirta markaad gaari wadanaysa inaad bil kaste caymis lacag aad dheybtid si hadhow haddii gaarigaagii ay wax gaaraan ama lagaa xado lacagta kugu soo celiyaan marka bil ka bacdi booliskii markii baaritaankoodu bil u qaatay waxay igu dhaheen gaarigaas waa waa la xaday marka kuwa caymiska la xiriir marka ka bacdi kuwii caymiska baa lacagtii ii soo celiyey ilaa iyo waagiina gaarigii dee sidaas ahaa uu ku maqanaayo lagu xaday dad badan oo baabuur laga xaday oo soomaali iyo qaar aan soomaali ahayn oo magaaladan toronto deganaa qaar baabuurtoodii dib baa loo soo helay booliska soo helay qaarna sidii gaariga aniga layga xaday oo kalea loo waayey oo ilaa iyo haddeer lama helin waxaa jira oo kale yar saddex bilood ka hor in laga xaday gaari yar gurigay la degan oo kale isagana gaarigiisii laga soo helay gobol kale oo waddanka ka mid ah kadibna sidaas uu gaarigiisii ku helay Booliska ayaa xilli sii horreysay soo celiyey kun gaari oo la xaday halka ay xireen ku dhowaad laba boqol iyo soddon qof. Xuseen Nur Xaaji, VOA, Toronto.